إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وحن كسوجنا كتابك بلوغ المرام من أدلة الأحكام وحن نصد ماضي كتاب الصيام كتاب الحج أي درس أن نغب اللابنا كتاب الحج أي نغب اللابنا وأركانتي خمسة هاد حكمك أقدم بيي أي ويي حجكو xajka luq ahaan waxaa la yidhahdaa alqasdu qasad inaad meel u qasado ayaa la yidhahdaa khaliil ibn axmed wuxuu yidhi kahratu lqasdi ilaa man yucadam waxaa la yidhahdaa qasad oo dhan maahane waa kahratu lqasdi qasadka inaad badido ilaa man yucadamu shay la weyneeyana aad u qasdaydo sharcanna waxaa la yidhahdaa qasdu maka walmashaacir in qofku u qasto maka iyo mashaacirta qasd inuu qofku u qasto maka iyo mashaacirta kale qasdu makata walmashaacir liadaain nusuk si uu camalka ugu soo guto fii zamanin maqsuusin waqti gaar marka sharcanna waa sidaas waa qasdu makata walmashaacir liadaain nusuki fii zamanin maqsuus waqti gaar ah marka mashaacirta waa meelaha acmaasha xajka lagu sameeyo sida mina oo kaleeto iyo musdalifa iyo carafa iyo meelahaas oo kaleeto saas weeye cumrada luqada waa ziyaara la yidhahdaa cumra luqatan waa aziyaara sharcanna waa ziyaarat lbeyti liadaa'i nusuq sharcanna waxaa istilaaxaan loo yidhaahdaa ziyaarat lbeyti liadaa'i nusuq in lasoo booqdo beytka alle si waxa weeyaan loo soo guto camalka oo waxa weeyaan camalka cumrada oo ah ixraamka iyo dawaafka iyo sacyiga iyo xalqiga ama qasriga xajku marka waa rugni min arkaani lislaam allah kitaabkiisuu ku waajibiyey walilaahi cala annaasi xiju lbeyt asalka xajka waa aayaddaas ama daliilka xajka asalkiisa ilaahay weynaayaa yidhi subxaana wa tacaala allah dadka wuxuu ku leeyahy inay beytkaas u qastaano aadaan man istadaaca ilayhi sabiilan qofkii xagga wadahaan iska bixi kara ayaana ilaahay kuleeyu xajku ku waajibay waman kafara fa ina allaha qaniin can ilcaalamiin qofka ku kufriyana ilaahay caalamkao dhan buu ka deqtooyin kufrigaasna saddex qowl ay aimada ka leeyihiine qowl ka mida wuxuu leeyahay qofka uu ku waajibo ee asagoo waajibnimadii caqiidaysan aan aadinaaba kaafiraba waana qowlka cumar ibnukhadaab oo cumar ibnukhadaab wuxuu yidhi waxaan damcay inaan ciidamo u kala diro wilaayaadka dhammaantood oo aan idhaahdo qof kasta oo xaj ku waajibo awooda oo aan aadayn jizyaha lagu soo rogo jizyada gaalada laga qaado maahum bimuslimiin maahan muslimiin qof inta xajkii ku waajibay aan aadayn marka aimada gabalna waxay dhahdeen maye qofka markuu gaaloobayo waa markuu inkiro oo idaa waajibba iguma ahnama ee hadduu ku waajib inuu yahay og yahay oo isagoo inuu waajib ku yahay og yahay uu xoogaa ka gaabiyo waa qof macaasi ku dhaco faasiq ah ee weli islaamka kama bixin calaa kulli xaal qofka xaj ku waajibay een aadin culummadu waxa weeyaan waa kaafir iyo kufri weli ma gaarin hadduusan diidanayn labada qowlba waa leeyihin labada qowlba waa leeyihiin marka aayaddaa saddex loo fasirin kufrigaas in la yidhaha kufrun duuna kufrin iyo in la yidhaha waa kufriga akbarka laakiin waa qofka diida iyo in la yidhaha maye hadduu inta ku waajibo asbaabta u dhammaystiranta uusan aadayn waaba kaafir cala alilaaq waana sida sariixa ku ah hadalka cumar ibn khadaab caqiidada ahlusunna waljamaacana ka mid aho shanta qowl ee ahlu sunnuhu ay ka qabaan arkaanta qowl ka mida weeye imaam axmedna qowlkaas waa qabaa qof kastoo rugni min arkaan islaam ka taga isagoo awooda oo wehsi uga taga kaafir inuu yahy waa shanta qowl ee arkaanta ay ka qabeen ahlu sunnuhu xaafid ibnu rajabna uu ku soo guuriyey jaamic culuum walxikamka baabu fadlihi haadaa kanu baabu fadlihi kitaab lxaj uu ka bilaaban kitaabu lxaj xaj kitaabkiisa haadaa maxaluhu baabu fadlihi xajka fadligiisa baabkii ka hadlaayey iyo wa bayaani man qof in la caddeeyo furida lagu waajibiyo caleyhi korkiisa haadaa maxaluhu halkan waxaa looga hadlaa fadliga uu iska leeyahay xajka iyo in la cadeeyo cidda uu ku waajibay baabu fadli hada kanu baabu fadlihi fadli اlxaj waa xajka fadligiisa baabkii ka hadlayey iyo wa bayaani man qof in la cadeeyo baabkii ka hadlayay furida lagu waajibiye calayhi xajka can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuul اllahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayhi wasalam qaala rasuulku wuxuu yidhi alcumratu cumra ila alcumrati cumro kale intii laga gaaro kafaaratun kafaara guday u tahay limaa baynahuma inta u dhaxayda waxa weyaan cumro qofku hadduu cumraysto oo haddana cumro kale cumraysto labadaa cumro intii udhexayday kafaara gud u tahay midda dambe haddana mar kale markuu cumraysto labada cumro intii udhexayday ayay midda dambe kafaara gud u tahay taas waxay tusaydaa marka aja aad u badan inay cumradu leedahay laakiin waa inaad ogaato sidaan horay ugu soo sheegnay soonka dunuubta lagu dhaafaa waxa weeyaan waa saqaa'ir ee kabaairtu kuma jirto oo riwaayadaha xadiidkay ku soo aroortay waxa weeyaan الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر ومرك الكبائر تلقف قادم نبي قول صلى الله عليه وسلم والحج المبرور حج كالغبار لما سميه ليس له مصغنان جزاء أبال إلا الجنة جنة ماهنه والحج المبرور xajka lagu baarinimo sameeyo oo qofku si biriya u sameeyo laysa lahu uma sugnaanin jazaaun ila aljanna muttafaqun calayh xadiidkaas abu hurayra radi allahu tacaala canhu kow wuxuu tusaa cumrada fadligeeda alcumratu cumro ila alcumrati cumro kale intii laga gaaro kafaaratun kafaara guday u tahay limaa baynahuma intii udhaxayday waxay kafaara gudka u tahayna waa dunuubtii saqaa'irta aheed kabaa'irtu kuma jirto horaan usoo marnay xadiidkeeda الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر يا إلهي قول كيسا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم تاسو حديث قطوسية أن وحي كلابتو أو حديث كاللغا قادنا العمرة إلى العمرة أيها النبي وحا لغا قادنا عمرة إلا سوء إليك رسانة قدهين sanada gudaheeda dhowr goor in lala imraa in lala imaan karo waana sida akharu ahli lcilmi ay ku tageen walakharuun min ahli lcilmi calaa jawaasi takraari lcumrati fi sanati maratayni ow akhar in dhowr goor lasoo celi karo sanada gudaheeda sidaas daraaddeeda ibn abi shayd musanifkiisa sanad saxiixa cabdullahi ibni cumar waxaa uga sugan hal sano inuu laba goor cumraystay oo bisha shawaal iyo bisha rajab labadaba uu cumraystay ayaa uga sugan xadiiskaasaana laga fahmaa yidhahdeen ahlucilmiga ابن تيمية وقو يري حديث كان مع إدلاقه وعمومه إدلاقه سيعمومك سوقو كان يا إن فرقو بحي عمره يا حج حج كسوى حلوك سنة سنة بهالمرة لا ما كان حيلا مالين تعرفها دان لا استاغير حج مجلو عرفنا وهالمالين وما انت السقالات كن بلا استاغير كرا سيستريد إذا السنة بهال حج كبدا قف سمي كرا مجلو وشرقع مركع عمره ويكد وانت تاسو تصاوي حديثك hayla hadday la mid ahaa laheed oon sanadii mar mahana wax kale la samay karin xajkay la mid noqo laheed markaasaa la dhihi lahaa alxaju ila alxaj ala dhihina mana la dhihin isaga mana la dhihin isaga marka alcumratu ila alcumra maadaama la yidhi waxay tusaydaa in la soo celceli karo sanadiiba taas ayay tusaydaa fataawi ku leeyahay juuska lix iyo labaatanaad safxada laba boqol lixdan iyo sideed ilaa laba boqol lixdan iyo sagaal waana sida aktaru ahlicilmi ay mareen imaam maalik isagu waa kaha jiray in sanadii laba goor la cumraysto a'imo dhowr oo salafkaana sidaasay mareen waxayna u xujaysteen waxay idhahdeen nabiga sala allahu calayh wasalam iyo saxaabadiisa sanadii hal mar ka badan ma cumraysan laakiin saxaabada hadday gabal cumraystay waa anagaa sheegnay cabdullahi ibni cumaraan sheegnay culimmadu waxay idhahdeen marka wax xujah uguma sugna haddii uu qofku yidhi nabigu hal mar ka badan ma cumraysan xuja uguma sugna sababtoo ah nabigu qowlkiisuu kula booriyey in la cumraysto oo yiri al-umratu ila al-umra kafaratu lima baynahuma qowlkiisa hadduu ku booriyey waa sugnaatay cumradii in laga faa'iidaysto oo la cumraysto ficilkiisa uu sanadii hal mara cumraystay ma burinayo qowlkiisii marka ma burinayo marka qowlka sawaabka waa sidaas laakiin mid oo hadda aad loo sameeyo salafka lagama hayo mid hadda aad loo sameeyo oo waa maxay hadda waxaa la sameeya oo la yaqaanaa dadka badanaa xujayda markay tagaan si aad waliba bashaca ay cumrada ugu celceliyeen waxaad marayaan waxaad arkaa midku le afartana marsiina cumro waa haddee haddee xajkaba intuu joogay waa waa imaana waxa weeyaan laba dariiqa bay sameeyaan waa u imaana markuu cumraysto uu leeyahay aabbaan kasoo cumrayna waa hore dhintay waa raaca marka tanciim tanciim bas yaroo cas yaroo taaganoo raaca waa tagaa awalna tinta isaga xira tin kalena mabale cabdullahi ibn cumar mogtay rajab inta cumsaytuu shawaal cumraystay tintii waa dheeraatay dhowr bilooda udhaxayda isagaa shalayuu isxiiray gabartuu baxa waa imaana waa dawaafaa sacyiguu samaynaa sakiintu iska marmarina kaasoo dana raaca basiyaa u taagan uu leeya hooyaan ka cumrayna waa haddana soo xidhana isla magaalada gudaheeda ilaa waa soo xidhana waa soo laabana waa dawaafa waa sacyina didu iska meeshu iska marmarina madaxa markaasuu leeya ayeydayan ka cumrayna waa dhaqaajina habariya saasuu ku wadaa afartanaan marsiina u leeya culimmadu aaday u inkireen waxay yidhahdeen laba sababooday ku inkireen kow salafku ma aqoona yidhahdeen waxa noocaas tan labaad dhibaato weyn ay xajka ku keentaa oo waxay tahay xujaydu iska soo dabadhici cusbe oo inay dawaafaanay rabaan boqolaalkan awal yimidna maalin kasta waa soo gelaya markaasaa cidhiiri iyo zaxmad waxaa imaanayda lagu dhibtoodo oo muslimiintu ku dhibtoodaan kuwaas kuwana ka silito wuxuu samaynaa marka hore uu yimaado oo uu dawaafka sameeyo o sacyiga sameeyo tinta wada xidhimaa meel yar uu dhag ka xidha intaanu geeskaanu xiiraa waa tegaa waa dawaaf waa sacyina gees kaluu xiiraa waa tegaa gees kaluu xiiraa maantana saasuu gabala u leeyay taas waxa weeyaan haddee kaasaaba kasfi daran qasciyaa laydhaa madaxa in qayb la xiro waana xaaraanba kaasu xaaraanuba ku dhacayba kaasu xaaraan ayuuba ku dhacay calaa kulli xaal qaabkaas bash ah oo foosha xun sax maahan sax maahan laakiin qofku xoogaha markuu muddo joogo inuu ku celiyo waxay kalo ka sugan tahay waa caaisha bint abi bakar sidiiq nabiguna weliba waa ku ogaa sala allahu caleyh wasalam oo waxa weyaan caaisha markay xajka soo aadayday cumray soo xihan meelxe markay maraydaa dhiigga cadayba u yimi nabigay u sheegtay nabiga sala allahu calay wasalam markii waktigii xajka loo bixi lahaa maka la joogo weli aysan daahir noqon ilaa gabadho haddaysan caado qabto ma dawaafi karto cumradii waxay u baahantay inaad inta dawaafto sacyi samaydo aad ka dirto inta gaabsato ama xiihato marka maba dawaafi kartaba haddaysan daahir noqon waa daahir noqodiid nabigu wuxuu yihi xaj geli marka xaj ku dar xajay ku darto bis way saasay ku soo xajideen marka mutamatic ay rabtay uma noqon qiraanay noqoto xajkii cumrada waa iska dhex galeen markii xajkii dhammaaday oy inta daahir noqotay xajiday ayay nabiga waxay tihi rasuulu dadki waxay la laabanayaan xaj iyo cumro anigana xaj kaliyaan la laabanaa cabdiraxmaan ibn abi bakar uu ku daray walaalkeed uu yidhi tanciim gee ha soo xirato cumro taasay cumraysa cumradii horena xajka ugu jir taasuna waa cumrataani fii sanatin marka inay bannaan tahay waa caddahay laakiin iskaga celcelintan tirada badan uma eka dariiqadii salafka lagu yiqiinay laakiin qofku inta laba cumro inuu xajka markuu aado uu soo sameeyo waxa weeyaan amase laba goor uu safro sanadii ama saddex goor taas waa bannaanta shaki ma laha shaki ma laha walxaju lmabruur xajka lagu baarinimo sameeyo laysa lahu ma sugnaanin jazaa-un wax abaal ah ila aljanna janno maahane haddaad xajido xaj oo mabruur ah abaalmarin janno ka yar ilahay kugu abaalmarinmayo taasuna waa fadiilo aad u weyn weeye muttafaqun calayh fadiilada waxa weeyaan wax janno ka yar abaalkiisu maahan xajka laakiin shardigaana adag shardigaana ugu adag oo ah alxaju lmabruur in xajkaagi noqdo maahan inaad meesha tagtood xaaja lagu yidhaahdo taas waa iska fududa dad badanaa samayn kara laakiin xajkaagi inuu noqdo alxaju lmabruur weeye midda dhibka badan alxaju lmabruur wuxuu yidhi xaafid ibnu cabdilbar wuxuu yidhi huwa aladii laa riyaaa fiihi walaa sumca koo waxaa shardiya ikhlaas inuu yahay ilaahay dartiis waa shardiga koobaad walaa rafata walaa fusuuq arrimihii ka xaaraantaha xaajigoo dumarka ku saabsanaana waa inuusan la imaan faasiqnimo wax dembiyana waa inuusan la imaan intuu xajinayo la ogsoon yahay xujayda fadhi kudirirka iyo sigaarka iyo beenta iyo waa haraa'in wa ilaa qof ilahay u naxariistay maahan waxaa arkayda barka soomaaligu ayagoo ku fadhi kudirinaya marka laba xaaji oo ku fadhi kudirinaya laba xaajigood war yaa nim ninkiina xabashada keena miya adiga wallaahi bilaahi kursigaasaan u soconnaa haddaan kugu arka intaan kaa duulina hadda waa xajka kawar xajkaa la fadhiya waa aan fadhiyaan markaas waa taagan niya wadankii xabasha naga qabsato markaasu leey ciidankaan keensadaad leedahay xabasho ilaahay baan ku dhaartay kursigaan u socdaa haddaan kugu agarkana intaasaan kaa duulina u leey waa laba xaaji waxaas kawar marka waxaasoo kaleeto waxaasoo kaleeto xaj mabruura iyo lama yidhaah xaj mabruura waxaa la rabaa qofka wax dembi inuusan xajka dhex gelin waxaa kaloo la rabaa wuu yidhi wayakuunu bimaalin xalaalin maalka uu ka xajinayna waa inuu maal xalaalayo maxaa yeele in allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiban ilaahi weynaa waa dayib wax aan xalaal ahayna ma aqbalo marka ashyaada shuruudda ugu muhiimsan waxay tahay koow maalku inuu xalaal yahay labo inuu ikhlaaska yahay saddex waxa weeyaan inaan wax macsiyuhu dhex gelin huwa aladii laa yukhaalidhu macsiya wey afar waa inaad u xajida sida nabiga ilaa nabigu sala allahu alay slam markuu xajinaya wuxuu dhahaya khuduu canii manaasikakum acmaasha xajka aniga iga qaata oo iga dayda khuduu canii manaasikakum saasuu dhahay nabigu sala allahu alay wasalam afartaa shardiya ugu muhiimsan marka afartaa shardi aa ugu muhiimsan in koow horta ikhlaas alla horta maalka marka horead ku xajayda waa inuu noqdo xalaal ikhlaas iyo alla dartiisna waa inuu kaayi wax macsiyana waa inaysan dhex gelin kan kaleetana qaabkaad u gudayda xajka iyo acmaasha waa inay qaabkii nabiga noqotaa afartaa shardi waxaa dhici karta qofka hadduu la yimaado oo uu ilaaliyo inuu xajkii marka u noqdo xaj mabruur ah xaj mabruura inuu u noqdo marka aad inuu qofka ugu dadaalo intuusan wakti badan iska bixin oo maalkiisa uusan meel cidlaa ku bixin waa inuu ka fiirsada qaabka uu xajinayo wa can caaishata radia allahu canha qaalat caaisha waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow cala nisaai dumarka korkooda jihaadun jihaad ma ahaday dumarka jihaad waajib ma ku yahay calaa fulaan haddii la yidhaahdo waajib wey cala nisaai jihaadun dumarka jihaad waajib ma ku yahay qaala nabigu wuxu uhi nacam haa waajib jihaadaa ku ah calayhina dushooda waxaa ahaday jihaadun jihaad jihaadkaasoo laa kitaalo wax dagaala fiihi dhexdiisa uusan hayn jihaadaa ku waajiba laakiin ayaga jihaadkooda dagaal kuma jiro jihaadka dumarka ku waajibkaa dagaal kuma jiro oo dagaalku ayaga waajib kuma aha alxaju walcumra labadaasaa ku waajiba alxaju xaj iyo walcumratu cumr labadaasaa waajib ku jihaadka waajibka kuwa waa labadaas maxaa labadaas aad udhib badan yihiin aad u dhib badan yihiin rawaahu axmed ayaa wariyey wabnu maajana waa wadi wariyey wa lafdunaa lahu ibnu maaji u sugnaaday laakiin muxaqiqa samiir ibnu amiir azuhayr wuxuu leeyay lafdigaas oo uu leeyahay xaafidku lafdigan ibnu maaja ale wax faa-iidaa ma leh maxaa yeelay lafdiga laftirkiisu axmedba ku wariyey shaarixa cabdullahi ibnu saalix alfawsaanna siduu ku raacay marka lafdiga ibnu maaja iyo axmed labadaba lafdiga waa ku wariyeen ay saasay wadaan wa isnaadu sanadkiisuna saxiixun wayuu yihi xaafidku sanadkiisuna waa saxiix xadiidka wa aslu asalkiisuna fi saxiix saxiixulbukhaariyuba ku yaalla xadiiska asalkiisa xadiidka asalkiisa waxa weyn saxiixulbukhaariyu ku yaalla can caaishata oo caaisha waxay tidhi yaa rasuulallaahi naral jihaada afdal alcamali rasuulka allow jihaadkan waxaan ogaanay inuu camal la sameeyo ugu fadli badan yahi afalaa nujaahidu miyaanaan jihaaday raggiyaa iskaha nimcadaas iska haystee markaasaa nabigu yidhi sala allahu calay wasalam laa maya ma jihaadaydaan walakuna afdal aljihaad waxaa laakiin iniin sugnaaday jihaadkan ugu fadli badan lakuna afdal ljihaad oo waxa way laamtaa xarfu jara kunadana waa qabar muqadaman jar majruurku afdalun waa mubtada muakhar marka lakuna waxaa iniin sugnaaday afdal ljihaad jihaadkan ugu fadli badan muxuu yahay jihaadkan ugu fadli badan nabigu wuxuu yihi xajun mabruur waana xadiis saxiix bukhaariga ah waa xadiid saxiixu lbukhaariga xadiidkaas marka wuxuu tusaa koow oo laga qaadanaa in xajka iyo cumrada labadoodu waajib yihiin xajka iyo cumrada labaduba inay waajib yihiin xajka marka inuu waajib yahay rugni min arkaani lislaamna uu yahay waa haabit bilkitaab wa sunna ayuu ku sugan yihi laakiin cumrada khilaafaa ku jira ma waajiba mise waajib ma ah xadiidkan waa xadiid saxiixa sariixuuna kuyo waa ku cad yahay inay waajibto cumradu oo nabiga sala allahu calay wasalam wuxuu ku yidhi waxa weeyaan dushiina waxaa ah jihaad aan dagaal ku jirin waana xaj iyo cumra marka xaj iyo cumra dushiina ah macnaheeda xaj iyo cumra waajib inu ku ah weeye waa saxiix waa muuqda sidaas ayayna ahlucilmiga gobolka midu mareen oo ah in xaj iyo cumro labadoodu ay waajib yihiin waana qowlka saxiixa ee ka sugan cumar ibn khadaab oo sanad saxiixa uga sugan cabdullahi ibni cabbaasna sanad saxiixa uga sugan cabdullahi ibni cumarna sanad saxiixa uga sugan waana madhabka imaam axmed waana madhabka shaafici waana sida uu doortay imaamu lbukhaari saxiixiisa waa sidaas aimada gobolaa mareen waajib maahan cumradu imaamu maalik sida uu maray weeye riwaayad imaam axmed waana siduu doortay shekhulislaam ibnu taymiya inaysan waajib ahayn cumradu ee ay sunno tahay waana sida uu rajaxay alqaadi shawkani inaysan cumradu waajib ahayn laakiin wax shakiya waxaan lahayn inay cumradu waajib tahay waana saxiix adiladeedu adilada tuseeda in cumradu waajib tahay xadiidkan caaisha ka mid ah oo axmed iyo ibnu maaji ay wariyeen labo waxaa kaloo tusaya xadiidu jibriil riwaayadihiis gabal ka mid ah xadiidka arkaanu islaamka ka hadlayay ee cumar ibnu khadaab riwaayadihiisa gobol ka mid oo saxiixa waxaa ku sugan cumradu inay ka mid tahayba arkaanta islaamka oo xadiidkaas xadiidku jibriil lagu yaqaano waxaa ku soo arooray saxiix ibnu khusayme sanad saxiix ah alislaamu an tashhada an laa ilaaha ila allah wa ana muxamada rasuulu llah wa an tuqiima asalaa wa tuutiya zakaa wa taxuja wa tactamira saasaa ku sugan wتxuja وتctamira وتktasila min الjanaaba وan tutima الwuduuءa وtasuuma ramadaan ibnu khusayma wariyey dhammaan waa waajibaad xadiisku wuxuu sheegay cumradoona dhexday uga jirta xadiidkaasna waa midka labaad oo tusaya xadiidka saddexaad oo tusaya waa xadiidka abiraziin alcuqayli radia الlahu canه nabigu u yimi salى الlahu عalيه waslm markaasuu yihi yaa rasuul الlahi ina abii shaykun kabiir aabbahay waa oday weyn laa ystadiicu اlxaja wala اlcumra wala dacma xaj ma awoodo cumro ma awoodo safar ma awoodo maxaa sameeya markaasaa nabigu wuxuu uhi xuja can abiika ka xaja aabbahaa wactamir kana cumrayso waa amar inay isku mid yihiinay tusaydaa tirmidi ayaa wariyey sagaal boqol iyo soddon raqamka wuxuuna yidhi waa xadiid xasan saxiixa waxaa kaloo sidaasoo kale tusaya xadiidka subay ibni macbad subay ibni macbad waxa weeyaan cumar ibnu lkhadaab ayuu wuxuu ku yidhi yaa amiir almuminiin inii kuntu rajulan acraabiyan nasraaniya aniga nin reer baadiyaa oo kirishhtanahan ahaa jiray wa inii aslamtu anugu waa islaamay wa ana xariisun cala aljihaad anugu waxaana ku dadaalaa jihaadka oo shaqadaasaan u go-ay jihaadka ah wa inii wajadtu alxaja waalcumrata maktuubeyni fiiri waxaan ogaaday xaj iyo cumro inay waajib yihiin saasaan ogaaday u yidhi saasaan ogaaday oo calaya korkaygana ay waajib ku yihiin fa ataytu rajulan min qowmi nin tolkay ka mid ahaan u imid oo macnaha culumaa fa qaala lii ijmachumaa wadbax maa tayasara min alhadyi wuxuu igu yidhi hal mar labadooda isku xidho oo qiraan u xaji wey hal mar labadooda inta xidhateed hal mar wada samee kadibna waxaad awooddo hadiya qal wa inii ahlaltu bihimaa labadoodii aan soo xirto waa ikanaa labadoodii aan soo xirto hal mar faqaala lii cumaru cumar wuxuu ugu yidhi uu yidhi hudiita lisunati nabiyika waxaa lagugu hanuuni sunadii nabi maxamed sala allahu alay slm nabigaaga sunadiisa wuxuuna yidhi waajibay ugu yihiin labadooda aan ogaan markaasuu waa sunadii nabigaaga waa caddahay marka inay sunadii nabigu tahay labadooda inay waajib yihiin so uma jeedid xadiidkaas marka waa xadiid saxiixa imaamu abu daawuud ayaa sunankiisa ku wariyey kun toddoba boqol sagaashan iyo sagaal marka adiladaas oo dhanna waxaa soo arooriyey sheekh cabdimuxsin cabaad tafsiiru naasik biaxkaami lmanaasik ayuu ku soo wada arooriyey maca axkaamiha isagoo axkaamtoodana sixada iyo dacfiga uga hadlay marka adiladaas afartaas xadiis oon sheegnay iyo aqwaashaas saxaabada ayaa wada tusaya cumradu inay waajib tahay sida xajka oo kale hal marayna waajib yihiin xajka iyo cumraduba cumrigaaga hal maray waajib ku yihiin insha allahu darsigeenna aakhirkiisa inoogu imaan doonaa ama darsiga soo socdo kasii dambayn doona wa can jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal ata nabiya nabiga waxaa u yimi sala allahu calayh wasalam acraabiyu min reer baadiya faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahi o aqhbirnii iiga waran can ilcumrati cumrada a waajibatun hiya cumro iiga waran ma waajiba mise ma ahan hor faqaala nabig wuxuu yidhi yidhaahdeen laa waajib maahan wa an tactamira khayrun laka inaad cumraysataase kuu qayr badan rawaahu axmedaa wariyey watirmidiyuna waa wariyey waraajixu sida raajixa waqfuhu waa inuu mawquuf yahay oo qowl jaabir uu yahay jaabirna sanad saxiixu uga sugan yahay inuu isagu sidaas jaabir yidhi inuu jaabir sidaas yidhi sanad saxiixa ayuu uga sugan yahay ayuu uga sugan yahay marka waxa weeyaan laakiin waa daciif waa daciif waxa weeyaan xadiis ahaan xadiis ahaan waa daciif cilada ku jirtaana waa xajaaj ibnu arbaca xajaaj ibnu ardaa waa kaiiru lkhada waana mudallis cancanuna ku wariyey waxa weya waa kaiiru lkhada gefkiisaa badan mudallisna waaye mudalliskuna wixii uu can ku wariya waa daciif xadiidkaana canuu ku wariyey marka wax sugan maahan ka gudub wa akhrajahu xadiidka ibnu cadiyaa soo saaray min wejin aakara daciifin wej kaloo daciifa ayaa ibnu cadi ka soo saaray wejkaasna daciif weliba aad u daran kaaso oo sanadka waxaa uga jira ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo nuux ibnu abi maryama oo matruukba ah oo culimmadu ku been xukmiyeenba xaafidku wuxuu ka soo naqliyay taqriibka inuu yidhi kadabuuhu fi lxadiid culimmadu waa ku been xukmiyeen kadaab way yidhahdeen waxa weye ibnu abi maryama nuux ibnu abi maryama cabdullahi ibn mubaarak wuxuu yidhi kaana yadacu axaadiista waa deji jiray isagaa samay jiray jeefkiisa ka samay jiray axaadiista marka nuux ibn abi maryamahaasaa sanadka uga jira abu cismaa la yidhaahdaa nuux ibn abi maryama ninkaasaa sanadka uga jira marka waa dacfi aad u daran weliba weeye daciif caadiya maaha daciif caadiya ma ahan وعن جابر جابر بن عبد الله مرفوعا وحلق وريي الحج حجك يا والعمرة فريضتان ولا فرض كاسنا سنا ضعيف ولبا ضعف يسنا آد الدرين يا ابن عدي كامل كو ضعيفيه بيهقنا سنن كيسو كو ضعيفيه ابن الحسن المحلها حافظ من حجر نفتح البارقة وضعيف كاسنا مسقنا مسقنا سنة كان وحا وجر ابن اللهيعة عبد الله ابن اللهيعة كجر سيء الحفظ مركا ومسقنا وضعيف مركا حديث تاسونا waxaas oran xaba lagama qaadanayo oo wax wada daciif wa can anas ibni wa can anasin radia allaahu canhu wa can anasin radia allaahu canhu qaal qiila waxaa la yidhi yaa rasuulallahi rasuulka ilaahayow ma sabilu jidku muxuu yahay ilaa qur-aanka ilaah wuxuu ku sheegay qofka xajku ku waajib yahay waa qofkii waddada awooda walilaahi cala annaasi xijulbeyti man istadaaca ilayhi sabiila dadka waxaa ilaahay ku leeyahay inay beytka ilaahay u xajiyaan beytka ilahay inay u xajiyaana ilaahay dadka ku leeyahy yaana lagu leeyahay man istadaaca ilayhi sabiila qofkii u awoodo wadda ahaan marka xadiidkan anas ibnu maalik wuxuu leeyahy radia allahu canhu qiila waxaa la yidhi yaa rasuula allahi ma sabiilu sabiilku muxuu yahay qaala nabiga yidhi azaadu waa zaad iyo waraxilatu daabad qofki inuu heli karo zaad uu ku baxo ku soo laabto zaad uu inta ku baxo ku soo laabto waa inuu heli karo iyo waraaxilatu daabadii uu kori lahaa oo uu ku tegi lahay oo ku soo laaba lahaa rawaahu daarqudniya weliye wasaxaaxu alxaakima saxiix yeelay waraajixu sida raajixana irsaalo waa mursalnimadiisa marka xadiisku waa daciif xaakimna waxaa laogaya waa mutasaahil xagga tasxiixa waa mutasaahil lama ictimaado keligiisa marka waa sida raajixa waa inuu mursal yahay waa inuu mursal yahay marka hadduu mursal yahayna mursalkuna min aqsaami daciif uu ka mid yahay mursalku weliba mursalkan maraas kuwa ugu daciifsan maraasiisha wey waxay lahan waa mursalkii xasan basri mursalkii xasan basri weeye marka xasan basri ayaa rafciyey xadiiska nabiga u rafciyey waa mursal daaruqudni marka cilalka ayuu ku sheego wuxu uhi walmaxfuudu can ilxasan mursalan walmaxfuudu can ilxasani mursalan marka xasan in laga wariyey unbaa maxfuud asagoo mursal ah xaafid ibn cabdilhaadina tanqiixa ayuu sidaas ku yidhi oo yidhi sida sawaabkaa can qataada can اlxasan can الnabiy mursalan wey wa amaa rafcu can anas fa huwa wahmun wa ismuudsiis weeye bayhaqina wuxuu yidhi waa mursal sidaadasaana maxfuud ah calaa kuli xaal waa noocaas waa mursal xadiisku welina waa haddee mursalna hadii la yidhi waa daciif waa daciif weliba maraasiiltu waa kala liitaane maraasiisha xasanu basri waa kuwa ugu daciifsan maraasiisha waa ugu daciifsan ahluxadiidkuna saasay u caddeeyeen ahluxadiidkuna saasay u caddeeyeen xaafid ibnu xajar daaruqudni wuxuu ka soo raray inuu yidhi maraasiilulxasan fiiha dacfu maraasiisha xasan waa daciifo dacfiya ku jira suyuudi imaam axmed wuxuu ka soo raray wuxuu yidhi wuxuu yidhi mursalaatu saciid ibnu musayib mursalaadka saciid ibnu musayib asaxu lmursalaat inta xadiis mursala waa kuwa ugu saxiixsan walisaas daraaddeed waa ka dhihi jiray imaamu shaafici waa la baarayo kulligood iyagoo wada musnadaha la helayba marka maraasiisha saciid ibn musayib waa kuwa inta mursala ugu saxiixsan wa mursalaatu ibraahiim naqaci laa ba'sa biha ibraahiim naqaci waa isna taabiciya mursalaadkiisana xoogaa dhib male walaysa fi lmursalaati acaf walaysa fi lmursalaati adcafu min mursalaati alxasan wa cada inta mursala wax ka daciifsan kuma jiro mursalaadka xasan albasri iyo cada ibn abi rabax fainahumaa yaahudaani can kulli waaxidin qof kasta iyagu ka qaata xadiidka marka waxa weya labadaas mursalaadkooda ugu liita marka waa mursalaadka ugu liita wey xadiiska marka waa daciif xukun laga qaadama wa akhrajahu xadiiska tirmidiya soo saaray min xadiidi ibni cumar uu ka soo saaray aydan noqoshay wa fii sanadi dacfun kaasna sanadkiisa dacfiya ku jira weliba dacfi daran weeye oo sanadka waxaa ku jira ibraahim alkhawzi nin la yidhaahdo oo matruuqba ah matruuq ah waa darxi marka waa dacfi aad u daran weeye marka xadiidkan waxa weeyaan wax xuguna oo laga qaadan karaa ma jiro marka mas'aladii yaa ka har aa soo hartay in laga hadlo marka masalada oo ah ilaahay subxaana wa tacaala haddii uu yidhi walilaahi cala annaasi xijulbeyt ilaahay dadka wuxuu ku leeyahay beytka inay xajiyaan man istadaaca ilayhi sabiilan waxaana xajka lagu leeyahay qofkii awoodo wadada sabiilkaas muxuu yahay axaadiiska hadday daciif noqoto qur-aanku waa caddeeyey inaan lagu lahayn qofkaan awoodin oo qofka lagu leeyahy uu qofka awoodayaho wadada iska bixi kara maxaa loola jeedaa jumhuurtu waxay mareen waa xanafiyada iyo shaaficiyada iyo xanaabilade in loola jeedo zaad iyo raaxila sida xadiiskanu sheegay axaadiista way isku xoojiyeen marka waxay yidhaahdeen waa zaad iyo raaxilada waa qofku inuu heli karo wuxuu cuni lahaa wuxuu cabi lahaa wixii uu ku bixi lahaa dhaqaalihii uu ku tegi lahaa kusoo laaba lahaa iyo daabadii uu ku tegi lahaa kusoo laaba lahaa sidaasay mareen imaam tirmidina wuxuu ku yidhi jaamicu tirmidiga wuxuu ku yidhi akaru ahlilcilmi xadiidkaasay ku camal falaan oo camalkan ayay ku sugan yihiin ibnu jariir dabari sanadkiisa uga wariyay cabdullaahi ibnu cabaas tafsiirka sabiilka markuu fasiraya wuxuu yidhi an yasixa badanu lcabdi horta waa in qofka jirkiisu caafimaad qabo hadduu jirkiisii caafimaad qabo inuusan safri karin haddee maba awoodo wa yakuuna lahu amanu zaadin dhaqaalihii lacagtii zaadkaana waa inuu haysto wa raaxila daabadii ku tegi lahana waa inuu haystaa min kayri an yajxafa bih iyadoo uu maalkiisu ku cirib go-in sanad saxiix cabdullahi ibni cabaas uga sugay marka cabdullahi ibni cabaas wuxuu ka dhigay jirkiina inuu caafimaad qabo daabadiin uu haysto uu ku tegi lahaa dhaqaalihii uu ku tegi lahaa kusoo laaba lahaana uu haysto oo waxbuu ku daray sabiilka markuu fasiraya zaadka iyo raaxilada oo wuxuu ku daray jirku inuu caafimaad qabo marka jumhuurtu sidaasay mareen imaamu maalik isagu wuxuu yidhi sidaan wuxuu yidhi istidaacada waa calaa qadri daaqati naas dadka awoodoodaa la kala fiirina maaha nuuc gaara maaha sababtoo ah wuxuu yidhi waxaa dhici karta qofku zaadka iyo raaxilada inuu haysto laakiin uusan awoodin inuu socdo walidaa saas daraadeed cbdullahi ibn cabas u yidhi qofku jirkiisu waa inu caafimaad qabo qofku waxaa dhici karta inuu zaadkiina haysta daabadiina haysta uusan la soco karin waa dhici karta waa noo imaan doonta qofkaas waxa laga rabo qof kale inuu diraan laga rabaa waajib ku ah waxaa kaloo dhici karta qof aan daabad haysan inuu awoodo inuu socodba ku tago isagoo wax daabada haysan idan marka wuxuu yidhi imaamu maalik kaliya waxaa laga rabaa sida qur-aanku yidhiya loo idlaaqa waa inuu qofku tegi karo kasoo laaba karo ila dadka isku mid maaha mida isagoo daabadii iyo saadka haysta uusan tegi karinuu jireen midna isagoon daabadii haysana meesha waa u dhowdaho luqt inta kutog kusoo laaba kara ilaahii weynaana subxaana wa tacaala nuuc gooniya ma sheegin wuxuu yidhi qofkii awooda waa idlaaqay all sidaasu ibnu jariir dabarina doon wuxuu yidhi waxa weya zaad iyo raaxila kaliya zabiilka lagu fasiri maa waa inuu qofku awoodo waa inuu tegi karo kasoo laaba karo khalas intaasaa laga raba cabdallah ibn saalix alfawsaan minxaha wuxuu yihi qowlkaasaa saxiixa ah sababtoo ah ma'khadkiisa meesha laga qaatay xoog badan sababtoo wuxuu ihi sabiilku luqada carabiga waa dariiq qofkii waddo u hela uu xaj ku aadi karo wax u diidaya aan la arag oon xanuun u diiday oon ka caajisin oon cadow ka hor istaagin oon socodkii awoodi weyn oo waxa weyn biyola-aan waddada aysan ku dhicin oon zaadlaanu ku dhicin waxa weyn xajaa ku waajiba qofkii awoodi waayan xaj waajibkuma ah idan marka waxa weyn sabiilka waa in sida loo idlaaqay loo daayay oo ah qofkii tegi karo kasoo laaban kara waajibu ku yahay qofkaan tegi karina waajibkuma ah khalaas sidaasaa loo daynaya sidaasaana sawaabkii ah sidaasaa marka sawaabkii ah وعن ابن عباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي وحو لكل مي راكبا دد او جيل سارا وجمع راكب راكب كان الله سبحانه دد جيل سارا بدنابا دد جيل سارا كو سفر يو نبي لكل مي بير روحا ماشي لي روحا وكل كل مي ومكان مجلس ال مجلس وليبا وي ال او ودخيه مكه iyo مدينه oo مدينه u jira 73 kilomitir ال رضا روحا eelkaas magaciisa weeye eelkaasuu kula kulmay faqaala nabig wuxuu yidhi man ilqowmu waa kuma dadku dadku waa kuma qaalo waxay dhahdaan almuslimuuna waa muslimiintiianna saasay yidhaahdeen diinkoodii ay waxa weyan sheegteen fa qaalo waxay dhahdaan man anta adiga kumaata hade say u aqoon waayen waa muslimiintiiya nabiga say u aqoon waayen laba ayaa looga jawaaba u yidhi minxaha waxa weyan cbdullahi bin salix alfawsaan inay habeen hedo laisku jeedin asna uma jeeda iyagu ma jeedin mukusha la arka taas waa dhici karta tan labaad waxaa dhici karta muslimiin aan nabiga arag waa badnaan waa jireen waqtigaas oo waxaa dhacda waxa weeyaan qanaabadoodii meeshay deganeed ayaa tawxiidkii dacwada loogu geeyey waa islaami nabigana ma arag labada waa dhici karta muslimiin aan nabiga arag inay ahaayeen oo inta dacwadu meeshooda ku gaartay ku islaamay iyo inay ahaayeen inaysan ujeedin habeen aheed labada waa dhici karta marka ariib maaha markaasu ay yidhahdeen man anta adigu yaata qaala wuxuu ihi rasuulullah isna diinkiisi uu sheegtay rasuulka allaan ayaguna diinkoodii sheegtay farafacat ilayhi imra'atun islaana kor u soo qaaday sabiyan saqiir sabiyan waxa weeyaan sabi haddii la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa carruurka intaan naaska laga jarin oo uu naaska nuugayo qaamuuska wuxuu yidhi asabiyu man lam yufdam bacdu waa qofkaan weli naaska laga goyn suyuudi wuxuu ka soo naqlay culammada luqada gobol ka mid a annahu maadaama alwaladu fi fii baطni ummihi fahuwa janiin caloosha intuu ku jiro janiina la yidhahda faidaa wulida sumiya sabiya marka la dhalo sabiya la yidhahda maadaama radiican intuu naaska nuugayo faidaa fudima markii laga gooyo sumiya ghulaamin markaasaa ghulaam lagu magacaaba ilaa toddoba sana uu ka gaaro marka caruur yaroo naaska nuugaya ayuu waxa weeyaan gabar kor u soo qaaday markaasay waxay tihi inta kor u soo qaaday fa qaalat waxay tidhi ali haada xajun cunugaasu xaj ma leeyi kaas kaas xaj maka ansaxa wey fa rafacat ilayhi imra'atu sabiyan islaana caruur yaroo naas nuugaya soo qaaday fa qaalat waxay tidhi ali haada xajun kanu xaj ma leeyi qaala nabig wuxu uhi nacam haa walaki ajrun adna ajar aad leedahay isaga xajuu leeyahay aduguna kaalmayntii aad ugu kaalmayday ila iyadaa sida markuu ilxajinayo cunugan ayadaa u niyeysane dawaafka ayadaa marsiine sacyiga ayadaa marsiine tinta ayadaa ka jare waxyaalihi muxaramaadka ayadaa ka ilaaline go-ay dhexda ugu xire madaxa u daboolime wax carfaya waa ka ilaaline wixii xaaji ka xaaraama ayadaa ka ilaaline wixii xaaji laga rabana ayadaa u samayne marka adigana kaalmayntaas aad ugu kaalmayhaydo aad ajar ku leedahay xajkana asagaa iskale xajkana asagaa iskale rawaahu muslim ayaa xadiidka wariyey xadiidkaas marka sariix wuxuu ku y ku cad yahay saqiirka xaj waa ka ansaxa isagoon duuna tamyiis weliba ah oo xataa mumayis ahayn oo wax niyeysan karin ayaa xajku ka ansaxa ayaa xajku ka ansaxa waa sidaas meeshaasna waxaad ogaanaydaa inay tahay waxa weeyaan wax baadil oon saliya raad lahayn waxa soomaalidu ku sheekaydo oo ay yidhahdeen carruurka saqiirkaa acmaasha uu samaynayo hooyadiis aabihiisa iskale salaada uu tukanayo waxa weya ajka xaj ayagu maba yaqaanin soomaalidu in saqiir xajiye maba oge waxa weeyaan salaada uu tukanayo waxay yidhahdeen hooyo aabbaale ma laha asagaa iskale nabi wuxuu xajka asagaa leh laakiin aabbihi hooya maxay leeyihiin kaalmayntay ugu kaalmeeyiin qayr kaas iyaguna leeyihin iyaguna qadi maayaan laakiin caruurka saqiirkaa salaadiisa isagaa leh uu tukana isaga ajar loogu qora idan markaa marka uu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam rufica alqalamu can alaatin saddex malaa'igtu wax kama qorto cani sabiyi a ka mid a xataa yaxtalima saqiirka ilaa uu qaangaaro wax lagama qoro qalamka laga kor yeeloon wax lagu qorayn waa qalamulmu'aakhada dembiyaan loo qoray ee qalamka ajarka waa loo qoraa saqiirka marka lagu leeyahay rufica alqalamu can alaatin oo lagu leeyahay saqiirka wax loogama qoro qalamka laga kor yeeloon loo qorayn waa maxay qalamulmu'aakhada macnaha dembi looma qoro ama ajarka waa loo qoraa cunug ajarka waa loo qoraa waa kan isagio xaj loo qoray ijmaac uba kusoo naqliyey alimaam daxaawi waxa weeyaan sharxu macaani laahaarka ijmac weyu saaib ibnu yaziid wuxuu yidhi nabiga aniga layla xajisiiyey anoo toddoba sano jira toddoba sano anoo jira aa nabiga laga xajisiiyey saxiixulbukhaariga ku taalla laakiin xajatulislaam maka guda waxaan idhi qofka hal mara xaj waajib ku yahay isagoo saqiira cunuga haddii la xajisiiyo mala leeyahay halkii mara waa xajiyey culimmada agarkoodu waxay mareen inuusan ka gudaynin xajkaanu xaj sunnahu noqonaa hadhow markuu qaangaaro xaj kala laga rabaa kii waajibka isagoo qaangaarah laga rabaa kanu sunna u yahay saqiirka sida salaada fiiri salaadaha markuu tukanaya cunuga saqiirkaa waajibna kuma ahan salaadaana loo qora xajkaana xaj sunnaaha loo qora ijmaaca uu ku soo naqliyey ibnulmundir ibnulmundir ijmaaciisa ayuu ijmac kula soo naqliyey xaafid ibn cabdilbarina istidkaarka ijmaacu kula soo naqliyey ka gudi maayo halkii xaj oo qofka waajib ku ahaa jiray saqiirkanu markuu hadhow qaangaaro waa laga rabaa kaas laakiin kanu sunnu u yahy culimmada gobol yidhaahdeenaa jira maya xajkiiba waa ka guda daxaawi ayaa culimmada gobol ka xikaayooday laakiin alqaadi ciyaad wuxuu yidhi warkaas waa warshaadah wey ikmaalulmuclimka ayuu ku leeyahy alqaadi ciyaad marka waxa weya sidaas weeyaan xajatulislaamkii waa laga rabaa markuu qaangaaro kanuuna sunna u yahy xadiid saxiixaana saas ku sugan oo xadiidka cabdullah bn cabaas waana noo imaan doona oo uu nabigu yidhi sala allahu calayh wasalam waxa weeyaan ayumaa sabiyin xaja uma balaqa fa calayhi xajatun ukhra cunug kastoo saqiiroo xajiyey oo qaangaara hadhow xaj kalaa laga rabaa waxa weeyaan addoon kastoo xajiya kadibna xoroobana xaj kalaa laga rabaa xadiiskaas matnigu noogu imaan doona waana xadiid saxiixa waana xadiis saxiixa marka xadiista waxaan ogaanay saqiirka xajku waa ka ansaxa saqiirka xajku waa ka ansaxa salaad waa ka ansaxe cibaadaadku waa ka ansaxayaan isagaa iskalaho loo qoraa waalidkana kaalmaynta ugu kaalmeeya loogu qoraa marka waxaa laga rabaa qofka waalidkaahu sida qofka waalidkaahu sidaa waxaa la rabaa hadduu mumayis uusan ahayn waalidka u niyeysana ixraamka isaga u niyeysana wixii xaajka ka xaaraanta waa laga ilaalina waxa wn hadduu wiil yahay waxaw dhexdaa mara yar loogu xiraa midna garbaha loo saara madaxa laga daboolima waa laga ilaalina wixii xajiba xaaraamka ahaa loo niyeysana waalidka u niyeysana ama cumrka uniyeysan ama xajka uniyeysan ama labadii uniyeysan sida qofka weyn wax u niyeysan jiray hadhow waa la dawaafina waa la qaada sacyiga haddana la marsiina tinta hedhow laga xiira carafaan la geyna sidii uun qofku u xajin jira la marsiina wixii ka xaaraamtaana waa laga ilaalina waa noocaas masale muhiim oo halkaan uga hadlay cabdullah ibni saalax alfawsaan waxay tahay waalidka carruurka saqiirka xajisiinaya waalidkaas carruurku hadduu mumayis yahay oo asagu wax kala gara karo dhib ma leh waa qaadaa waalidku wuxuu leeyahay niyeyso ila isagaa niyeysan kare war dawaaf niyeyso waalidkuna dawaafkiisiu niyeysana waa sidaa marka waa isla socdaan labadoodu waalidkuna dawaafkiisiu mara toddobadii goor carruurkuna toddobadiisiiyuu niyeysta dhib ma leh laakiin carruurkii mumayisba maaha wax ma niyeysan karo naasiyubay wax weyn jaqayaa maxaa lagu samayna wuxuu leeyahay hal mara waalidku niyeysana asaga naftiisa wuxuu ka niyeysaa dawaafkiisi inuu dawaafa waalidku cunugaana dawaafkiisi uu marsiinaayo hal maroo labada niyeysana toddoba goor soo wareegaa khalaas cunugana waa dawaaf siyaasna waa dawaaf sacyigana waa sidoo kale marka sidaasaa sawaabka u leeyla laakiin abd waxa weye cabdullah bin saalax alfawsaan wuxuu ka soo raray sheekh maxamed saalax alcuthaymiin inuu yidhi maya mar hadduusan mumayis ahayn waalidku mar waa inuu asagu maro marna cunuga marsiiyo maxaa yeele hal camal laba niyo qofka uma samayn karo isaga yaana waalidki wixii dham niyeysana marka laazim weyuley marka xoogaa khilaafka inuu ka baxo waxa fiican uu laba goor maro xadiidkan waxaa laga qaadanaa oo ku cad yahay waxa weeyaan gabadha inay fatwo weydiin karto nin ajnabi ka ah masaa'ilka cilmiga inay weydiisan karto nin ajnabi ka ah ilaa fiiri xadiidka waxa weya nabiga sala allahu alay slm markay qoomkii iswarsadeen islaamtii nabigay weydiisatay nabigay weydiisatay marka xadiiska waa ku caddahay saxaabaduna sidaasay yeeli jireen gabadhu nin ajnabi ka ahoo caalim ah masaa'ilka diiniga waa weydiisan karta laakiin shardigii qur-aanka waa inay ku socotaa ah falaa takhdacna bilqowli fayatmaca aladii fii qalbihi marad waa inaysan hadalka jilcin oo waxa weeyaan dadka qalbiga jiran si aysan ugu fidnoobin oo hadal caadi aho wanaaga ay ku hadashaa oo hadalkeeda jaleeca ka ilaalidaa waxa weeyaan marka laakiin sida kale sariix weeye inay weydiisan karto gabadhu nin culamahu ajnabi ka ah masaa'ilka diiniga ah wa canhu can cabdillaahi bni cabaasin qaal kaana alfadlu fadli ibnu cabaas waa cabdullaahi walaalkiis fadli ibnu cabaas ibni cabdilmualib wuxuu ahaa radiifa rasuulilahi rasuulka ilahi fangalkiisa fangalka waxa weeyaan daabadda nabigu saarnaa uu gadaal ka saarnaa gadaalu ka saarnaa marka rasuulka ilaahay fangalkiisa ayuu ahaa waxa weeyaan daabaddii nabigu saarnaa uu gadaal ka saarnaa weeye gadaal ka saarnaa taas waxay tusaydaa inay bannaan tahay daabadda laba qof in laysla saaro laakiin waa shardi inay awoodo oysan ku dhibtooyin hadday ku dhibtoonaydo ma bannaana dad badan ayaa nabigu sala allahu alay slam daabadda gadaal ka saaray ibnu callaan oo kaleeto sharaxa riyaadsaalixiin daliilfaalixiinka wuxuu ku sheegay afartan inay ka badan yihiin dadka nabigu uu waxa weyn gadaal daabadiisa ka saaray ibnu mandahna hal kitaabuba ka alifayba dadkii nabigu daabadiisa gadaal ka saaray kaana alfadl ibnu cabaas wuxuu ahaa radiifa rasuulilahi rasuulka ilaahi fangalkiisa sala allahu caleyh wasalam fa jaab imraatun islaanaa timid min khafcama qabiilada reer khafcam islaan u dhalatay ayaa timid fa jacala wuxuu gudagalay alfadlu yanduru ilayha inuu fiiriyo fadlin aad u qurux badnaa isaga laftirkiisu wa tanduru ilayhi iyaduna ay fiirido labadooda isfiiriyeen wa jacala nebigu nabigiina wuxuu bilaabay sala allahu alay wasalam yasrifu inuu leexiyo wejha alfadli fadli ibnu cabaas wejigiisa ilaa shiqi laakhira dhinaca kale u leexiyo xataa jeesa ma dhihina gacantuu ku jeediy gacantuu ku jeediyey taasna waxaa laga qaadanayaa isaalatulmunkar bilyadi munkarka gacanta in lagu suuliyo gacanta in lagu suuliyo sidaasna waxaa yidhi cayni cumdatulqaari cumdatulqaari'a markuu sharxay saxiilbukhaariga laxadiis saxiilbukhaariga ku yaallaahe wuxuu yidhi waxaa ku sugan fawaa'idda xadiiskan ka mid a isaalatulmunkari bilyadi munkarka gacanta in lagu suuliyo waxaa kaloo ku sugan xadiiska sariix ku ah in gabar ajnabi kaa aad fiiridaa inay xaaraan tahay munkar tahay munkar inay tahay taasna waa naska qur-aanka waqul lilmu'miniina yaguduu min absaarihim mu'miniinta nabi waxaad ku tiraa indhihiina laaba indhahooda waa inay laabaane marka xaaraan wey munkara haddee nabiguna sala allahu alay slm xadiskaa abu hurere saxi muslimka zinuba ku tilmaamay in ninku uu fiiriyo qof ajnabi ka ah waa zinu so uma jeedid idan waa xaaraan marka ma banaana in waxa weeyaan ninku uu fiiriyo gabar ajnabi ka ah sida aysan u bannaanayn gabdhahaba inay nimanka ajnabiga ka afiiriyaan sida aysan u bannaanayn saasoo kale aysan u bannaanayn laakiin maanta waxaad moodaa dee waxaas waxa weeyaan munkaraadkaasu inay iska bateenoo caadi iska noqdeenba caadi inay iska noqdeen haddeer waxa weya waxaa loo kala tartamayaa jaamacad kasta iskool kasta in gabdho macalimiina la keeno oo aan xijaabnayn weliba ir jaamacadihi waxaa la keenaa gabdho aan xijaabnayn oo macalimiina oo qaarkood aysan weliba soomaali ahayn oo meelaha dabadaha laga keensanayo maxaa loo keena ma taqaan waa la heli karaa ragga maxaa loo keena ma taqaan in jaamacadaanu aysan argagixiso ahayn in la ogaado waxaa lagu raaligalinaa kufaarta marka waxaa la rabaa jaamacadda markii lasoo galo la arko gabadhan qaawan oo darsiga dhigayda in la yara war waa tan waa fiicanta jaamacadaanu ma ahan argagixiso intaasaa laga rabaa ka waran markaa jaamacadihiyaa u kala tartamaa la keenaa iskoolaadkiyaa la keenaa waxaa la rabaa caruurtii raggii dumarkana in lasla fariisiiyo marka marba saasaa loo sii socona si kasta oo gaalka lagu raaligalin kara gaalkiina raalli noqoma ilaa la gaaloobo asna waa wadaa wuxuu le weli ma dhowdin ha weli ma dhowdin ha see socda haddaad run sheegaydaan u leey soo ma jeedo marka waa dalaal waa inaad ogaato wiil yahow intaad gabadhaas qaawan firaydo inaad zina ku jirto waa inaad ogaato zinaad ku jirtaa xaaraanaad ku jirtaa adna adduunyaad raadayda oo waxaad meesha ka baraydaa waa adduunyo diintaadii sow kuma adan gadan dantaada adduunyo ya sow ka mid ma tihid dadka diintoodii gaday oo adduunyo ku gaday dadkaasaad ka mid tahay ood ilahay la hor istaagayda idan waxaa la rabaa maanta inaad ka joogto oo labo inaad tidhahda war maamulka joojiya idinka yeeli mayno gabar qaawan oo cawradeedii muuqato darsi ka dhegaysan mayno amaba iskaga tegaynaa jaamacaddiina ama noo keena macalimiin kale ama gabadhan xijaaba hor hadday xijaabantah darsi inay dhigtaa dhima laakiin gabadha waa inay xijaabanta gabar qaawan inay kuhortaagnato afartan iyo shan daqiiqo waxa weeyaan waa diinteed waa diin la-aan wey diin la-aan wey hal maada waa la rabaa gabdho macalimiin waa loo baahan yahy laakiin sidee loogu baahan yahy sida wadamada muslimiinta ay u dhaqmaan ee diintooda ilaashada waa maxay in gabdhaha ay waxbaraan la rabo ha gabdhaha inay waxbaraan la rabo gabdhahaba waxaa la rabaa sideedaba waxaan labada fasaloo isku dhegan xataa gabdhaha iyo wiilasha la geynayo lafkeedan saxayn waxaa la rabaa gabdhaha iskool gooni oo loo dhiso dugsi hoose halkaasay ka bilaabaan kan dhexe halkaas gabdhana ay macalimiin u noqdaan dugsi sare ay ka saaraan jaamacadoodu meel kale ku taal gabdhana ay macalimiin u noqdaan marka gabdho macalimiina aadaa loogu baahan yahy si weynaa loogu baahan yahy laakiin sida loogu baahan yahy waa sidee waa inay madaaris gaar ahoo dumarka wax lagu baro loo sameeyo aad ayaa loogu bahan yahy gabdha macalimiina laakiin dariiqa loogu bahan yahy waa dariiqaas waa sida dadka muslimiinta u dhaqmaan oo noocaas in madaaris gaar ah ee waxa weeyaan jaamacada leh ee ku ka hooseeya leh ka sarreeya leh waa in loo sameeyo dumarka gabdha macalimiinana loo sameeyo marka gabdha macalimiina si weynaa loogu baahan yahy lakiin waa in saas loogu baahan yahy laakiin in wiilasha waxawan bilcags laga dhigo oo la yidhahdo wiilashana gabar ha u dhigto gabdhahana wiil nin ha u dhigo isbitaalka la yidhahda dhakhtar walba in gabarbaalka kaga jirta gabadhii dhiig laga qaadana waa in wiil ka qaada wiilkii laga qaadayo dhiigna waa in gabar ka qaada haddii la yidhahdo war hadda waa xaaraana lemahm isbitaala la jooga xuduud male dhaqaatiirtu ya dadnaan xuduud lahayn waman yatacadda xuduud allahi faqad dalama nafsi naftaada dulmiday naaraad naleed qofka muslimka xuduudu leeyahy subxaan allah xayta xuduud meli wadan muslim ahayn qof ilaahay rumaysanoo le xuduud malihi ka waran acuudu billaahi min ashaytan rajiim ma garatay dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn war waa dhaqaatiir kufaara kuwaas adigu muslim yadan ahayn muslim haddaad tahay xadaad leeda adig xadaad leedahay xaaraan weeye ayadoo la heli karo nin inuu ku daweeyo in gabar ku daweydo waa xaaraan markii la waayo ha la gaaro baabu daruura ya baabu daruura ha la galo laakiin iyadoo la heli karo ma banaana gabadhana in nin daweeya xaaraan wey iyadoo la heli karo dumar daweeye haddii la waayo dumar daweeye waa baab kale soo ma jeedid laakiin raalligarayn gaalo lagu raalligaraynaya sibinaarad xun waxyaalaha qariibka waxaa ka mid a dadkaas intaas tafsiirka dhegaysana oo xadiidka dhegaysana oo sunnada dhegaysana oo og inay xaaraan tahay waxaa looga daadinaa usbuuc sibinaar socona sibinaarada xunka maaratay hay-adaha inji-ooga ay wadaan qaadhi male dadku inay isdhex galaan bulshada in dhex yaacdaa la rabaa bulshadu inay isdhex yaacdo boqol boqolku maalinta boqolku ilahan kuu dhaar markaasa waxa weya waxaa looga soo dhaadhicinaa bulshadu inay isdhex gasho rag iyo dumarku issalaamaan la isdhex boodo khalaas markaas waxaad ka qofkii insilaaqay durwaba soomaaliduna kuma sii jiraan mar hadday lacag arkaan biso diin lama arko qaar muslimiinoo qayr badan oo diinkooda aan gadayna waa ka buuxaan alxamdulilah marka waa inaad ogaato in waxa weeyaan arintaasu ay xaaraan tahay inaad fiirido gabadh ajnabi kaa masalada inta la weydiina fiiri nabiga inta masalada weydiisay u diid gacantuuba ku sula xataa afta kuma siinin ka war ma dhihina fadliga xagga u jeeso gacantu ku jeedi munkarka waa in gacanta lagu suuliya soo ma jeedin gacanta waa in lagu suuliya faqaalad waxay tihi gabadhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ina fariidat allah ilaahay fariidadiisii calaa cibaadihi addoommadiisa uu ku waajib yeelay filxaji xajka dhexdiisa uu kula waajib yeelay adrakad waxay haleeshay abi aabbahay shaykhan duq xaaluyahay duqaasoo kabiiran weyn aabbahay waxaa ku waajibay fariidadii ilaahayo xajka aheed waana duq weyn su-aalay weydiisay marka gabadhu taasuna waxay tusayda masaladii horey aanu soo marno ah gabadhu ninka culummada oo ajnabiga ka ah inay masaa'ilka weydiisan karto inay weydiisan karto iyadoo la ilaalinayo aadaabtii sharciga laa yahbutu kuma sugnaa kalo cala raaxilati daabadda xataa daabadda haddii la saro iskuma celi karo siduu u duqoobay odagaas marka halkaas waxay laga qaataa xajka qofka ku waajibaye labuu yidhi mar qofkan waa awoodaa jirkiisa inuu xaj ku sameeyo maalku ku aadi lahaana waa haystaa qofkaas waajib waxaa ku ah inuu isagu aado marna waxa weeyaan qofkaanu jirkiisa ma awoodo inuu xaj aado laakiin maalkiiyuu haystaa waajibuu ku noqonaa maxaa waajib ku noqonaa qof inuu diro waana kan xadiiskeedi inuu qof asaga ka naaib noqda diraa waajib ku ah qof asaga naaib ka noqda inuu diraa waajib ku ah marka gabadhu waxay tidhi afa axuju canhu nabiow ma aan ka xajiyaa qaala nabi wuxu uhi nacam haa ka xaji aj wadalika arrinkaasuna fii xajat lwadaacu ahaa waa waqtigii ugu dambeeyey xayaatada nabiga sala allahu alayh wasalam muttafaqun caleyh walafdi lbukhaari aakhirkii xayaatada wey sideetan dhowr cashuuba noola kadib marka maxay kutusaydaa qofka hadduu helo dhaqaalihii jirkiisana uu awoodo waajib waxaa asagu inuu tago hadduu dhaqaalihii helo laakiin uusan isaga jirkiisa tegi karinna waajib waxaa kuwa qof kale inuu diro oo ka xajiya waxaa kaloo halkaas kuugu caddaatay qofka marka laga xajinaya ninka gabar waa ka xaji karta soo kuma cadda nin isagoo ah ayaa gabar ka xaji karta gabadhiina nin waa ka xaji kara marka qofka laga xajinayo shardi maaha qofka ka xajinaya inuu ku jinsiy inuu ku jinsi yahay shardi maaha qof dumara ayaa ka xaji karta taas ayaa muuqata alcilmigu wa fuqahadu waxay yidhaahdeen waxa weeyaan hadda duqnima la sheegay waxaa la mid ah marad laa yurja buruhu haddii qofku jirado jiro aan la rajaynayn inuu ka raysto waa la mid oo inuu jirado jiro aan la sugayn waxa weeyaan jiro wuxuu qabaa uusan awoodi lahayn inuu ku tago xaji dhaqaatiirta waxay leey cudurkaan oo kale dawo male ay leeyihin kaasoo kaleeto hadduu hantidii haysto waajib waxaa ku ah inuu diro qofka xajiya duqaas ayuu la mid yahay duqaasuu la mid yahay wacanuu can cabdillaahi bni cabbaas ana imra'atan islaan islaantoo min juhaynata reer juhayna ka mid ah jaaad waxay u timid ila nabiyi nabiga sala allahu calayh wasalam faqaalad waxay tidhi inna ummii aniga hooyaday nadarad nadar ayay gashay an taxuja inay xajido nadar iyo shardi ayay ilaahay ka gashay inay xajido ayay nadar ku gashay falan taxuja ma xajin xataa maatad ilaa ay dhimatay afa axuju canha maka xajiya maka xajiya tawna waa xadiis kalasna sariix ah in gabadhu nin ajnabi ka a su-aalaha weydiisan kara sakartu cilmiga waana sidii gabdhihii saxaabadu ahaayeen waa xadiis kale asna ma ka xajiya qaala nabi wuxu uhi nacam ka xaji xujii ka xaji canhaa hooyadaa weliba miaalooba u keenay marka fiiri ara'ayti balka waran low kaana hadduu ahaa lahaa calaa ummiki hooyadaa korkeeda daynun dayn a kunti ma tahay qaadiyatan mid ka gudi laheed dii hooyadaa qof banu aadamuhu daynku leeyahay ma ka gudi laheedoo ma ka bixi laheed daynkaas su-aashaasu weydiiy marka uqdullah alle u guda uu yidhi nabigu sala la ala sl macnaha nacam weeye macnaha jawaabtii la sugi ma waa waa iska cadda su-aashaas u weydiiyey jawaabteedu waa iska cadda marka nabigu wuxu uhi uqdullah alle u guda daynkiisa faallaahu allah axaqu u xaqnimo badan bilwafaa'i in loo gudo loo oofiyo daynkiisa rawaahu lbukhaari xadiiska wariyey bukhaari ayaa xadiidka wariyey xadiidka markaa daliil wuxuu u yahay qofka haddii uu nadar galo oo uu nadar ku galo daaco daacadaas waajibay ku noqonayda daacadaas waajibay ku noqonayda waana siduu nabigu yidhi sala allahu calay wasalam man nadara an yudiica allaha falyudixu qofkii nadar ilaahay uga galay inuu ilaahay adeeco ilaahay ha adeeco marka xajka hal maruu qofka ku waajibaa hadduu markaas xajiyo asagu inuu isku waajibi maaha si kale ugu waajibi ma asagu laba dariiqu iskula waajibi kara inuu nadar galo oo ilaahay wuxuu ugu leeyay inaan xajiyo mar kale waajibay ku noqonay wuxuu kaloo iskula waajibi karaa inuu sunna ahaan u xirto labayk allahuma xajatan markuu yidhaha waajibu ku noqon kama bixi karo dib ugama laaban karo dib ugama laab labadaas sifo ayuu dib uga waajibi karaa halka mid oo xajatulislaam maahan marka qofka hadduu nadar galo waajibay ku noqonaysaa waajib ayuu ku noqonaya marka haddii qofkii xaj ku waajibo nadarkaas oo kale amase waxa waya xajatulislaam oo isagoo ku waajibay uu dhinto oo aan xajin waxa weyn waa in laga xajiya xataa yuusan ka dardaarmin waa in laga xajiya cabdullah ibn saalix alfawsan wuxuu yidhi waxa weeyaan hadduu ka tago maal waajib waxaa maalkaas in laga xajiyo hadduu rabo yuu dardaarmi maxaa yeele waadayn qof qaniya lagu leeyay ma la dhaxli karo ilaa xajkan laga jaro hor qofkii waa dhintay xajkuna waajibu ku ahaa la dhaxli ma hor qofkan horta waxaa laga jaraa daynka ama allah ha ku lahaado ama aadmigu ha ku lahaado daynkan marka laga bixiyo waxa soo hara ha la dhaxlo waxa soo hara ha la dhaxlo sidaas weeye hadduusan maal ka tegin waxa weeyaan dadkii warafadii ahaa ama qaraabadiisa ahaa waa sunno inay ka xajiyaan jumhuurtu saasay mareen daahiriyadu waxay leeyiin waajibay ku taha qaraabada inay ka xajido hadduusan maal ka tegin maxaa yale nabi waa kana wuxuu leeyahay ka xaj marka waajib wey daahirkaasay ku dhegeen laakiin amarkaas oo ah waxa weeyaan ka xaji amarkaas xuji waa amar amarkaas waxaa ka sarfinaya wujuubka waxa weeyaan qowluhu tacaala walaa taziru waasiratun wisra ukhra sababtoo ah waxa weeyaan haddaan idhaahno waa waajib macnaheedu waxay noqonaya qofkii ka xajidiidoo qaraabadiisa waa ku dambaaba marka waxay noqonayaan qof kale dembiu galo qofkan in loo cadaabo hadhow oo u dambaabo taasna qur-aanku waa diiday tan labaadna wuxu uhi cbdullah bn salix alfawsaan amarkaanu su-aalu ku yimi ayadaa su-aasha weydiida markaasuu nabigu ku jawaabo amarkuna hadduu su-aal ku yimaado wujuub laguma xambaaro maba lagu xambaaro adilo kale u bahan ya hadi wujuub lagu ambaaray masladaasna masle muhiim oo iyadan usuuliya waxaa kaloo xadiidka laga qaataa qiyaasku inuu ka mid yahay asalka oo waxa weeyaan adilada inuu ka mid yahay oo asal uu yahay sababtaa fiiri nabiga sala allahu calay waslm gabadhan markuu fahamsiinayay mas'alada wuxuu uga qiyaasay kaxajinta oo xaqa alle laga bixinaa xaqa banu aadamka sida looga bixina aq haddii lagu leeya makama gudi ma ka gudi lahaa kanuna waa xaq ilahay ilahay u oofi marka asal wuxuu ka dhigay xaqii banu aadamka markaasuu masaladaana farac ka dhigay markaasuu haleeshiyey marka qiyaaska oo saxiixa qiyaas faasida kama hadlayno iyo midka talaacubka laakiin qiyaaska saxiixa ah waxa weeyaan waa asal oo usuusha islaamka ka mid ah weeyaan waa asal oo usuusha shareecada ka mida weeyaan wa canhu can cabdillaahi bni cabaas qaala qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayhi wasalam ayumaa sabiyin saqiir kastoo xaja xajiya uma balaqa kadibna gaara alxinta dembi in loo qoro macnaha qaan gaara uma balaqa gaara alxinta dembi oo macnaha dembi in loo qoro gaara fa calayhi dushiisa waajib waxaa ku ah an yaxuja inuu xajiyo xajatan uqraa xaj kale marka saqiirka xajkiisu sunnu u yahay sunnu u yahay hadhow markuu qaan gaaro hadduu awood u leeyahay xajatulislaamka waa laga rabaa wa ayuma cabdin addoon kastoo xaja xajiya uma uctiqa la xoreeyo fa calayhi korkiisa waajib waxaa ku ah an yaxuja inuu xajiyo xajatan ukhraa xaj kale rawaahu ibnu abi shayba ayaa wariyey walbayhaqiyuna waa wariyey warijaalu iqaad weeye ilaa anahu utulifa waa laysu khilaafay fii rafcihi walmaxfuudu sida maxfuudka xaafid halkan wuxuu yidhi anahu mawquuf inuu yahay wey samiir ibnu amiir azuhayri taxqiiqa wuxuu yihi saxiixun weeye marfuuca kamaa dahaba ila dalika alxaafidu nafsuhu fi talqiis talqiisu xabiirku xaafidku ku sheegay inuu saxiix yahay talqiisu xabiirka ayuu naftiisaba ku sheegay xaafidku marka xadiidkaas wuxuu tusayaa addoonka iyo saqiirka xajka ay xajinayaan waxa weyan sunnu u yahay laakiin xajatulislaam hadhow waa laga rabaa haddii ay uu saqiirku qaangaaro addoonkuna uu xoroobo waa laga rabaa wa canhu can cabdillaahi bni cabaasin cabdullaahi bni cabaas samictu rasuulalahi rasuulka allaan maqlay ayuu yidhi sala allahu calay wasalam yakhdubu xaalu khudbayna yaquulu xaalu leeyahay laa yakhluwanna yuusan la kalin noqon rajulu nin bimra'atin islaam ilaa waa macaha la jirkeeda xaalu ahaday maahan duu maxramin qof maxram u saaxiib nin islaan yuusan meel gooniya la joogin ayadoon maxramkeeda la joogin waxa weeyaan khalwada waxaa la idhahdaa labadiinu inaad isla joogtaan meelaan dad kale inin jeedin khalwo saasaa la yidhahda guriyaad isla gasheen luuq mugdiyaad istaagteen meel cidlaaf baadiyahun wax kaloo jooga labadiina ma anaga aad wada joogtaan mar haddaad labadiina isla joogtaan cid kalena inin arkaynin khalwaa la yidhahda waana xaaraan qadcana xaaraan qadcana weeye ibliisaa saddex inin ku ah marka ibliis ayaa saddex inin ku ah waa xaaraan qadcana marka qofki ilaahay iyo qiyaamo rumaysan gabar ajnabi ka waa inuusan la joogin ilaa maxram inuu joogo maahane maxramkeedu inuu la joogo maahane maxramka waxa weeyaan dee tiradiiu ka batay aabbaheed walaalkeed wiilkeeda waxaasoo dhan weeyaan gabdhaha lagu leeyahay lama qaali noqon kartid waa gabar kasta oo ajnabi ka ah oo guur kuu qaban karo asal ahaan waxaa koow ka ah waxa weeyaan gabadha adeerkaa dhalay in adeerta ah taasaa ka mid a gabdhaha ajnabiga oodan la qaali noqon karin midda habaryartaa dhashaa ka mid a hooyadaa walaasheed ay dhashay waxaa la mid a midda waxa weyaan eedadaa dhashay waxaa la mid a mid adeerkaa qaba xaaska uu qabo ajnabi kaad ajnabi kaad waxaa la mid ah waxa weeyaan waxa weeyaan abtigaan xaaskiisa ajnabi ka yihin waxaas oo dhan ajnabi ay kaa yihin waxyaala ayaan darada ka mid tahay soomaalida hore oo jaahiliinta qaaraa nool weli xayaagii horeto waxa dhici jirto jaahiligu gaarsiisnaa soomaalida ninka saaxiibkiisa soo raaca markuu fariisiiyo islaantiisii soo wada xulay saaxiibka waa salaam waa dayuus jannada carabteeda ma helo dayuus wey soo ma jeedid waa mufsid waxaa dhacday hadeer xajkii dhawaa nin dhalinyara halkan ka xajiya ardadii darsiga dhaysan jirta ka mid aabihiis u tegey aabihiis u tegey aabi wuxuu waa i waday islaam adeerkay qabo fiiri adeerkiisa qabo uu yidhi salaan ee dawriya markaasaan yii aabe naaga ajnabiga lama salaamay ale markaas tan ajnabi maahan islaam waa islaam islaamada adeerkiis qabo meeshaan ku salaamay i ka war balwadagaas u fasaad ka shaqeyna cunugiisii loo tarbiyeynaayo iska fasaadin asag marka waa jahli waxa weyn islaamta adeerkaa qaba ajnabikaa midda abtigaa qaba ajnabikaa adeerkaa tuu dhalo in adeertaa waa ajnabi eedadaa midda dhasha waa ajnabi abtigaa miduu dhalay waa ajnabi habaryartaa midda dhasha waa ajnabi dhammaan waxaas ajnabi kayi labadiinu iska da inaad issalaantaane meel aan qof kale idin jeedin islama joogi kartaan waa xaaraan waa xaaraan wey ibliis ayaana saddex inin ku adda isla joogtaan marka waa in qofka muuminka u ka digtoonaado maxram hadduu inila joogo dhib mal qof kaleo maxramkeeda hadduu inila joogo walaa tusaafiru ma safarto almar'atu islaamta ilaa maca dii maxramin maxram inuu la joogo maahan gabar muslimada ma safri karto ilaa maxramkeeda inuu la joogo maahan maxramka tiradii ka batay aabbaheed awowgeed wiilkay dhashay caruuray dhashay cunugu dhalay mid ku rab day rabta ayeeyaha u aado ma ujeedaa walaalkeed ama ku aabbiyo hooy ahaado ama ku aabbe ama ku hooyo waxa weyan adeerkeed abtigeed waxaasuna waana maxram zawjkeedi hadduu la socdaan haddee waxa weyan kaba sii wanaagsan marka gabar aan maxramkeedii la joogin yay safri walaa tusaafiru ma safrayso almaratu islaamta ilaa maca dii maxrami safarkii marka xadiiskan fiir waa ilaaqan ma kala qaadin safarba haddii la dhihi karo xaaraanu ka yahay inay safartaan safarkaasu intuu raba ha jeedo diyaarad ha lagu safro baabuur ha lagu safro lugta ha lagu safro waa isku mid safarkaasu ha ahaado mid cibaado loo safraa mid adduunyo loo safraa waa isku mid ma kala qaadeen nabigu sala allahu calay wasalam ma kala qaadeen safarba hadduu yahay waa saas riwaayadaas mutlaqadana waa miduu yidhi imaam nawowi raximahullah taasaa lagu xambaaraa dhammaan oo waxa weeyaan wixii safar la dhihi karaa xaaraanu ka yihi riwaayadaha gabal waxaa ku soo arooray saddex maalmood ma safri karto wixii saddex maalmooda gabal waxaa ku soo arooray waxa weeyaan laba maalmood gabal waxaa kuso arooray habeen iyo maalin gabal waxaa ku soo arooray maalin gabalna waxaa ku so arooray maalin gelinka dhammaan taas marka iskhilaafka quyuuddu iskhilaafta waxay tusaydaa inuusan muctabar ahayn qayb inuusan muctabar ahayn mideeda kaleeto lafdigan laa tusaafiru waa manduuq quyuuddaasna mafhuum weeye manduuq iyo mafhuumna isma carabi karaan manduuqa xoog badan marka waxa weeyaan sida uu imaam nawowi raximah llahu tacala uu ku yidhi sharxa saxiix muslimka waxa weeyaan safarba wixii la dhihi karaa xaaraami karta inay safarto gabar ayadoon maxramkeedi la joogin aimada gabola waxay yidhaahdeen marka halkaas waxaa laga qaadanayaa gabadhu xajka ma aadi karto haddaan maxramkeedii la socon waajibna kuma ahan waana sida imaam axmed uu yidhi aimo kalaa khilaafeen oo waxay yidhaahdeen haddii gabadha waxa weeyaan gabdho wan wanaagsan oo lagu kalsoonaa karo diintooda ay la socoto dhib male waa iska raaci kartaa gabdho wan wanaagsan oo diintooda lagu kalsoonaa karo hadday la socoto waa iskala xaji kartaa sidaas ayaa a'imada gabal mareen a'imada sidaas maray waxaa ka mid ah imaamu maalik waxaa ka mid ah imaamu shaafici riwaayad imaamu axmed sidaas yidhahdeen gabadhu hadday gabdho hiqaad a la socoto waa iska xaji kartaa laakiin daliil nabigu yidhi waa safri kartaa sooma aysan aroorin waxay soo arooriyeen ko cumar ibn khadaab oo aswaajtii nabiga sala allahu alay waslam xajkii ugu dambeeyu xajinaaye yidhi ha xajiyeen cumaan ibn cafaan iyo cabdiraxmaan ibn cawfna ku daray taas way soo daliishadeen labo waxay kaloo soo daliishadeen cabdullaahi ibn cumar inay waxa weyan la xaji jireen waxa weeyaan muliyaad oo aan maxram la socon labadaasay daliishadeen laakiin waxaa la leeyahay koow horta xadiis marfuuc ah xadiis marfuuc ah iyo qowl saxaabi ama ficli saxaabi ma laysku caaribi karo isma caaridaan isma caaridi karaan mar haddii xadiid marfuuca yaallo waxa weeyaan laa qawla liaxadin maca nabiy sala allahu alay slm cid hadalkiisa la garab dhigi kara nabi maxamed ma jiro ma jiro mar had idaa jaa alafaru badala nadaru haddii reed la haya nabi maxamed waxa weya war kale lama garab dhigi karo welidaas sidaas daraaddeed wuxuu yidhi alimaam ibn lmundir ishraafka wuxuu yidhi daahiru lxadiidi owla xadiidka nabiga daahirkiisaa habboon walaa yuclamu maca haaulaai xujatun tuujibu maa qaalu kuwaan culummadan kale warka yidhaahdeenna looma oga wax xujaahu waajib ka dhigayda in la qaato wax xujaa looma hayo idan marka xadiidka nabiga habboon waa in la yidhaahdaa gabadhu hadday maxram weydo xajbo waajib kuma ah hadday maxram awoodana waa inay xajido haddii ay dhacdo inay xajido iyadoon maxram la socon ilaahay bay caasida xajkiina waa ansaxa laakiin rabbulcaalamiin ay caasida xajkeedu xaj oo mabruura maaha xajku xaj mabruura maaha xajku waa ansaxaya waa la aqbalaana farqiya udhexeeya xajkeedu maqbuul maaha laakiin waa ansaxaa maqbuul waxaa la idhahdaa xajka waxa weeyaan raalli ahaanshaha ilaahay uu ka laazimayo soo ma jeedid waa ansaxaana waxaa loola jeedaa hadhow xajatulislaamkii mar kale lagama rabo waa ka dhacay xajatulislaamkii lagama rabo saasaa loola jeeda waa ansaxa sidaas ayaa loola jeeda faqaama rajulu mina istaagay markii hadalkaas nabigu yidhi oo uu nabigu yidhi waxa weeyaan ma safrayso gabaru ilaa maxramkeedu inay la jirto maahane faqaama rajulu nina istaagay faqaala wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow ina mra'ata islaantaydii kharajad waa baxday xaajatan xaalayta midii xajinay islaantaydii xajay u baxday wa inii aniga ugtu tibtu waa lay qoray fii gaswati kada wakada dulan hebel ciidanka mujaahidiinta aadaya laygu daray aniga haye muxuu yidhi nabigu maya adiga meel weynaad islaamka uga jirta waa iska laruuro khalaas dhib male iyadoona xajkeeda ha aado miyuu yidhi ma dhihina dhegayso qaala nabi wuxu uhi indaliqtaad indaliqtad fa xuja xaji maca imra'atika islaantaada orod raac meesha laga soo celiyay ninkaas yidhi waa ghaswa waa jihaad fii sabiilillah islaamka ayuu u shaqaynaya diinta alle koryeelkeeda u shaqaynaya waa laga soo celiyay islaamta raacale islaamta raacale marka fiiri adiga danahaaga adoo wata aad leeda may hadda ma raaci kara iska soo safarto dan adduunyaad ilaalina ya dubayaad u fadhidaa marka waxay leedahay xoogaa ganacsigaa kaa kala shaqada maalin kaa fadhiisada markaasa leedahay gabadhaya soo bax xoogaa shaqadaas diida laakiin nabi maxamed jihaadka kii u baxayuu ka celiy oo yidhi islaamta laaj la xaj muttafaqun caleyh taasna wuxu uhi cabdallah ibnu saalex alfawsaan waxay tusaydaa in la kala hormariyo arrimaha siday u kala muhiimsan yihin da iska hor yimaadaan qofkan in jihaad loo diro oo diintii koryeelideeda iyo islaamtiisii inay maxram la-aan baxdo aa iska hor yimid waxaa nabigu hormariyey oo qadariyey islaamta maxram la-aanta baxayda inay khatarsan tahay intuu jihaadka inuu ka haro iyo islaamtu maxram la-aan inay baxdo waxaa dhibaato weyn islaamtu maxram la-aan inay baxdo taasaa nabigu diiday markaasuu islaamtiisii ku dar maxaa yeelay qaswadan muslimiin kalea loo hela laakiin muslimiinta kale gabadhan lama xaji karaan oo maxram uma noqon karaan soo ma jeedin muslimiinta kaleeto gabadhaan maxram u noqda lama dhihi karo ila maxram uma ahane laakiin jihaadkii niman kalaa lagu dari karaa booskii buuxi kara sidaasaa loo kala hormarina arrimaha intaas darsiga ayaan ku joojaynaa laakiin waxaan waxay rabnaa inaan raacino horta waxaa la yidhaha daruurada oo wax badan aan jeclaa bal daruurada in wax laga fahmo maxaa yeelay wax yar qofku hadduu u baahdo soomaaliga waa iska laruuro uu leeyahy wax yar hadduu u baahdaba waa laruuro uu leeyahy dhegaysta waxa daruura la yidhaahdo marka qaala alcalaamatu abu bakr ibn abilqaasim shiika la yidhahdo abu bakr ibn abilqaasim oo iskale sharaxa la yidhaahdo almawaahib الsaniya cala alfaraa'id اlbahiya wuxuu yidhi sidaa daruuro inaad fahantaa la rabaa maxaa la yidhahda daruuro wuxuu sharxaa qaacidada weyn ee ah addaruuratu tubiixu اlmaxduuraat daruuradu waxay qofka u banaydaa shay xaaraan ka ahaa marka daruurada banayda waa inaad garataa wuxuu yidhi wahiya daruuradiiu sheegaa buluuquhu waa in qofku gaaro xaddan xad in lam ya'khud hadduusan shaygan qaadan xaaraanta ah halaka uu dhimanayo halaagsanayo aw qaarada ama uu ku dhowaanayo halaag saasaa la yidhahda daruuro daruuro waxaa la yidhaha shaygan haddaadan samayn waa aad dhimanayba qofku waa u dhimana ama si qarku u tegaa dhimashu uu ku dhowaana waa kaasaa daruurada xaaraanta qofka u banayda daruurada xaaraamta qofka u banaydaa waa taas markaasuu yidhi kalmudari sida qofka loo dhibaatogeliyey lilakli walubsi inuu xaaraan cuno ama dhar xaaraana xirto bixayu low taraka hadduu ka tago xaaraanta cunudeeda halaka waaba dhimana ow talifa minhu cudwun haddii kale xibina qallaleh daruurada taasaa la yidhahda haddaadan shaygan xaaraantaa samayn naftaada u dhici amase xibin jirkaa ka mid ha tegi taasaa la yidhahdaa daruuro wuxuu ku leeyahay juska koobaad waa laba jus oo hal mujalla iskugu daabacan kolleyba dabcadaan hayo juska koobaad safxada laba boqol toddobaatan iyo shan sidaas markaa wuxuu ka soo raray alimaamu zarkashi iyo imaamu suyuudi oo iska leh waxa weeyaan alashbaah wanabaaci oo qawaacid ulfiqiyaha ah labadaas imaamuu ka soo raray wakadalika qaala jasaas alxanafi axkaamu qur-aan kitaab uu iska leeyahy oo axkaamta qur-aanka uga hadlo wuxuu yidhi addaruura daruuro maxaa la yidhaahdaa hiya khawfu darari waa in dhibaato looga boqo bitarki lakli cunidan qofka hadduu iska daayo xaaraanta uu cunaa imaa calaa nafsihi in naftiis u tegaydo ow calaa cudwin min acdaai ama xibin xibnihiisa ka mida ay tegaydo waa kaasaa daruura soo ma jeedid axkaamu qur-aanku ku leeyahy axkaamu qur-aanka juska koobaad wey boqol iyo lixdan ibnu qudaama wuxuu yidhi addaruuratu daruurada almubiixatu ee bannayda hiya lati waa midda yukhaafu laga cabsanaa atalafu biha in loo dhinto in taraka agla hadduu qofka cunidda iska daayo muqniguu ku leeyay juska sideedaad lix boqol iyo shan dhimasho waa inuu naftu tegaydo intaasuba ku gaabsan isagu qaala albuhaariyu bukhaariga maaha kii saxi bukhaariga lahaa waa shir kale culammadii qarnigii sideedaad ah oo dhintay toddoba boqol iyo waxa weyn soddon markay jiriyadu ahayd wuxuu yidhi wa macna daruura fi lmakhmasa qofka gaaja qabatay daruura u bannayda marka laleeyahay annahu law imtanaca hadduu ka joogsado cani tanaawuli inuu qaato xaaraanta yakhaafu talafa nafsi wuxuu ka cabsaa naftu inay tagto awil cudwi ama xibin ay qalasho soo ma jeedid daruura waa taasaa daruuro waxaa la yidhaahdaa wax ama qofku u dhimanaa ama xibinu ay qalalayo tan kale laba shardi markaas kadib haddana waa in la helo shardiga koobaad horta waxau yahay in aadan helaynin dariiq kaleeto oo daruurada aad ku dafcido daruuradii waa la helay haddaadan shaygan samayn ama naftaada u dhacayda ama waxaweyn xibina u qalalayda daruuradii waa la haya laakiin dariiq xalaala had ku difaaci kartaa xaaraan kuma banaano markaas daruuro ma waa shardi kale waa shardi kale shee maxamed saali uaymiin harxa markuu sharxaya riyad saalixiinka uu ku caddeeyey waa laazim inaadan dariiq xalaal ahayn qur-aankuna sidaasu caddayna soo ma jeedid waa shardi maalan qofaa xanuunsaday qofaa xanuunsaday waxaad leedahay dhiigan neefan qalaa dhiiggan cabsiina ee dhiiggu waa xaaran markaasaa le laruuro waaye waa kana qofka naftiina ka dhacdan ka cabsaa waxaa lagu leeyahay in dhiig la cabsiiye maana dariiq kaleeto wax lagu daweeyaa ma jiro miya ya qof jiran dariiq kale lagu daweeyaa m ma jiro miya waa jira adkaana lagu akri karaa waxaa dhici kartaa dhakhtar inta loo geeyo in lagu daweeyo toban dariiqoo kalea jirto xalaal idan kuma banaano daruurada haddii dhibaatada lagu dafci karo lagu suuli karo dariiq xalaal ah dariiq xaaraana kuma banaano waa shardi shardiga labaad waa in lagu kalsoon yaho la og yahay in daruuradu ku suulaydo dhibaatada in dhibaatadu ku suulayda waa in la ogi laakiin lama oga ma lagu dawey karo xaaraantii ma qaadan karti waa yabarayn aad leedahay fiiq buraalan ka shid ah wadaadduuq qaba aad leedahay wanaad uqale ma la og yahay inuu ku raysanayo qofkan in misaa la yabareeyo wadi weliba sakaraad maya fiiri haddeer cuntaad cunayd halkaasay ku istaagtay rubadda halkaasay ku istaagtay gadaalna waa u degi diidayn horena waa u soo bixi diiday sooma jeedi qamra wax aan ahayn lama hayo qamraa taalla meesha waa antuugay waa ku dejinay sababtoo ah horta haddii aan halkaan lagu taagan yahaysan horey gadaal u dhaqaaqin naftu waa dhece soo ma daruuradii waa la haya dariiq xalaal ah oo lagu difaacna lama hayo haddii biya la haya ma kuu banaano biyahaad antuugay ama caanaa la haya ama surgal wax kale haddii la hayo xaaraan wey laakiin wax kale waa la waayay khalaas shardigaas waa la helay shardigii kalena waa maxay waa qoyaan haddii la geeyo waa deji karta waa wax lagu kalsooy inay deji karto khalaas waad qaadanay waa qaadanay laakiin qofkii jinniyaad dishay waxa weeyaan ma dhihi karti waa yabareynay sababtoo ah dariiq kale wax lagu daweeyaana waa jira oo keligeed ma ahan tan labaadna lama oga inay ku raysayn qof marka kuuma banaana marka daruurada waa inaad dawaabideeda garataa ood kala taqaan xaajo iyo daruuro xaajo iyo daruur daruura waa midaas aan sheegno nafti u dhece ama xibina u go-in daruura waa taas xaajana maxaa la yidhahdaa shayga waa u baahanta markaydaa qof iska nool marka waddan gaalo u socda markaasaad waxaa leedahay xaaraan weeye gaala in la aada markaasuu leeya waa laruuro so laruuro ma jiro hadduuse waddan gaala aada ma nafta ka dhexe ya kawr taas waa qof walba ujeedaa ma ahan daruuro waxaas marka marka daruuro iyo xaajo waa inaad kala taqaan wallahu subxaana wa tacala alam sala allahu calaa nabiyina maxamed